أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo iyo shabeellada hoose in ka badan shan iyo toban xildhibaan oo ka tirsan dowladda tanzaniya ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalkaasi madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ku eedeeyey murtado axmed madoobe in maleeshiyaadkooda uu ka soo saarayo saldhigyada ay kaga sugan yihiin deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo iyo waxgarad ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabgaboobay deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadaas munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemaya degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bokool
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin sabti ah taariikhdii hijriguna ay tahay lixda bisha jamaada thaani kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan war hadda ku soo dhacay ee warqabadka idaacadda islaamiga landalus ayaa sheegaya wararka ka imaanaya dalka suuriya in kooxaha kacdoonka dalkaasi ay maanta barqadii qabsadeen magaalada asweydaa oo ah caasimadda gobolka asweydaa goobjoogyaal ayaa sheegay in ciidamada nidaamka nusayriga ay u firxadeen dhanka magaalada dimashq ee caasimadda ah sidoo kale xalay fiidka ayay mucaarad ku qabsadeen magaalada darca ee dhacda koonfurta waddankaasi waxayna magaaladan ka mid ahayd meelihii ugu horreysay oo ay ka bilowdeen kacdoonnada sanadkii labada kun koob iyo tobankii goobjoogayaal ayaa sheegay in xogagga mucaaradku ay gacanta ku dhigeen dhammaan xarumaha maamulka sida qasriga madaxtooyada gobolka saldhigga booliiska garoonka militariga iyo saldhigyadii ciidamada nusayriga ay ku sugnaayeen la wareegidda labadan gobol ayaa ka dhigan in ciidamada nidaamka nusayriga bashaar al asad ay ku hareen oo keliya ah gobolka al qunaydara ee kaabiga ku haya xuduud beenaadka ay wadaagaan suuriya iyo dhulka falastiin ee gumaysiga yuhuudda ku jira marka laga hadlayo gobolada koonfureed faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo iyo shabeellada hoose hadda warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada gada ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay weerar qorshaysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada ceelwaq oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado kuwaasoo doonaya inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmadaas kamiinkan ayaa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta waxaana allaah fadligii lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana laga soo qanimaystay qori aake afartan iyo toddoba ah maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale mujaahidiintu ay duleedka degmada ceelwaq kamiin ugu dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah weerarkaasoo lagu dhaawacay afar askari oo murtadiin ah iyadoona lagu soo qanimaystay saddex mooto oo ay lahaayeen murtadiinta dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka ceelasha biyaha oo ah deegaan dhaca wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye waxaana dagaalkaasi liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan geesiyada towxiidka ee bariga afrika waxay wakhti weliba fuliyaan weeraro kala duwan oo lagu beegsanaya kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareeca ladirirka ah ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga mahadsanida waa xasaan in ka badan shan iyo toban xildhibaan oo ka tirsan dowladda tanzaniya ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalkaasi sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya dalka tanzaniya ayaa sheegaya in shil baabuur uu ka dhacay deegaan ka tirsan dalkaasi halkaas oo ay ku dhaawacmeen ku dhowaad labaatan ruux oo ay ku jiraan xubno ka tirsan baarlamaanka daaquudka dalkaasi shilkan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka dodoma ayaa yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen gaari bas ah oo siday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka tanzaniya iyo mid ka mid ah baabuurta xamuulka qaada sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga the citizen oo ah wargeys laga leeyahay dalka tanzania ayaa sheegay in xildhibaanada dhaawacmay oo gaaraya ilaa lix iyo toban xubnood ay ku wajahnaayeen gudaha dalka kenya gaar ahaan ismaamulka mombasa war-saxaafadeed ka soo baxay baarlamaanka tanzania ayaa lagu sheegay in qaar ka mid a xildhibaanada dhaawacmay la geeyey cisbitaalada kale ah uhuru hosbital iyo benjamin makaba hosbital ee ku yaala gobolka dodoma si xaaladooda loo dabiibo dhaawacyada guud ayaa ah sagaal iyo toban xubnood kuwaasoo lix iyo toban ka mid a ay yihiin xildhibaanada baska la socday mahadsanid cali yare madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ku eedeeyey murtad axmed madoobey inuu maleeshiyaadkooda ka soo saarayo saldhigyada ay kaga sugan yihiin deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo marwaan maxmed ayaa ambaqaadaya warbixintan madaxa kooxda riddada ah ee soomaaliya murtad xasan sheekh oo khilaaf adag uu kala dhexeeya murtad axmed madoobe madaxa maamulka ashaadola dirarka ah ee jubbaland ayaa mar kale si adag ula hadlay axmed madoobe xasan gurgurta ayaa sheegay in marnaba uusan aqbali doonin in axmed madoobe sii ahaado madaxa maamulka jubbaland wuxuu murtad xasan sheekh ku eedeeyey murtad madoobe in furimaha hore ka soo saarayo maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo axmed siddeed iyo toban sano meesha inuu joogo sina suurtagal uma ninkaas waa waxuu noqday nin fooqal qaanuun ah sharciga asiga uu wax ka saxiixo wax ka ogolaaday iska dhaaf mid kale oo hor u sii jiray iyo mid kale yuu ka booday suurtagal ma aha dalka in axmed rabitaankiisa in dalka loo furfuro ciidamada dowladda baxay iyo raaskamboni airboor kama jiri jirin kismaayo in laga baxo raasgamboni la tagana ma sahlana badda in la marana kasii dhib badan ma sahlana raasgamboni marka dhowaana airboorka laga sameeyey booliis iyo militariba waa jiraan meesha booliisna waa jiraan militarina waa jiraan dagaalna kama dhicin mugay tageen ciidanaa deganaay meesha ciidanaa deganaay markii ciidamadii tageen meesha oo laysu sheegay maxaad u socoteen saana u socona layidhi ciidankay ka mid noqdeen ciidankay ka mid noqdeen kuwo kale oo axmed diray ciidankay ka mid noqdeen weli waa sii wadaa muxuu ku wadaa meelihii ciidam- kismaayo laga difaacayey ee maxaanku ihahdaa ahaydoo dhan uu ciidamada ka soo saaro waa uu ka soo wadaa axmed siddeed iyo toban sano meesha inuu joogo sina suurtagal umaaha dhanka kale waxaa deegaano ka tirsan gobolka gadasoo gaaray boqolaal askari oo etoobiyaan ahaa kuwaas oo ka yimid dhanka dalka etoobiya waxayna wararka la helayo intaas ku darayaan in askartaas etoobiyaanka ah ay taageero u yihiin maamul goboleedka jubbaland iyadoona qoraal ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya ay ku xaqiijisay in dowladda etoobiya askar badan soo gelisay gobolka gedo iyadoona ku eedeysay xukuumadda adisaababa inay fargelin ka waddo gobolka gedo khilaafka u dhexeeya labadani maamul ee gaalaraaca ah ayaa marba marka ka dambaysa sii kordhaya iyadoona hanjabaado iyo hadallo dhaleecin ah ay murtadiintu warbaahinta isku marinayaan waad mahadsantahay marwaan kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gabagabowey deegaanka tuulo barwaaqo oo wilaayadaasi qayb ka ah walaalka casaam carafaad ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey waxa uu ahaa kulan ballaaran oo dowra sharci ha barbar socotay una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo iyo odayaasha dhaqanka waxgaradka beesha cali xuseen kaasoo looga hadlayay dardargelinta jihaadka ka socda bariga afrika kulankan ay barbar socotay dowro qaadatay muddo toban maalin ah ayaa kusoo gabagaboobay deegaanka tuulo barwaaqo waxaana ka soo baxay bayaan ka kooban qodobo kala duwan ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha cali xuseen oo u dhalatay beelweynta sida daarood beeshu waxay ku heshiisay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo inay ku dhammaysato shareecada allaah dhammaan arrimaheeda kala duwan labo waxay beeshu si buuxda u caddaynaysaa garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba allaahu akbar beeshu waxay si adag uga soo horjeedaa heshiisyada xaaraamta ah ee lagu iibinayo badda iyo biriga soomaaliyeed oo ay wadaan maamulada kabaqaadka u ah gaalada gabagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beesha cali xuseen beesha reer cali xuseen ee meeshaan isugu timid waxay isaga timid meel kasta oo gobolka gadaa oo deegaankeeda ayay isaga timid iyadoo ka tashanaysa danaheeda khaaska iyo kuweeda caamka waxay isku raaceen ku dhaqanka diinta islaamka shareecada islaamka inay ku dhaqmaan annagu shareecada islaamka ayadaa nugu filan ayadaa maaragtaaye aakharada iyo adduunkaba dastuurkana loo soo dejiya inaan aakharada liimaanno adduunkana ku liimaanno waa inaan qaadanno wax alla wuxuu naga reeban aan ka harno wax alla wixii naloo jideeya in aan ku raacno adduunyada liibaanteeda iyo aakharada liibaanteeda waxay ku jirtaa inaan shareecadaas ayada ku dhaqanno qodobadaas ayada ah mid kastoo ka mid aanan sidiisa ay u fulishay beeshu ku talagashay sidoo kale nabadoonka guud ee beesha cali xuseen nabadoon xasan cusmaan biixi oo ah afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada gedo ayaa ka hadlay munaasabadda waxaan rabaa inaan xasuusiyo ee ummadda soomaaliyeed kuwa hadda hor joogo iyo kuwa ee maqli doona ee niman yahow wixii aan soo marnay cid walba way ogta gaar ahaan beesha reer cali xuseen sida aad u ballanqaateen garab istaagka ee mujaahidiinta iyo dagaalka ka socda bariga africa u ballanqaadeen beesha waxaan ku ballannay sidii bayaankeedaba ku caddayd inaan dagaalanno xaqana aan garab siino waxaan diyaar u ahay inaan la dagaalamo riddada iyo gaalada naga haysto magaalooyinka aan deganahay idinkana shala waxay u doorateen ku maamulka sharciga islaamka naftaan ilaahay markuu gooyoy gooynaysaa laakiin waxaan diyaar u ahay inaan xabad rido ugu dambayntii waxaa madasha kulanka dardaarano kala duwan ka jeediyey guddoomiyaha golaha dhaqanka naqiib ibraahim maxamed cigaal inaan maaragtay diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu noo soo dejiyo oo nagu addoonsada inaan baranno naga odayaasha ilmahanaga dhammaan dadkanaga inaan diin barno oo dad ehludiin oo ahlool akhlaaq aan ka dhigno qodobka saddexaad oo aan raba inaan baraarujiyo waxaa weeye ummadda soomaaliyada oo muslimiinta dalkeedana la qabsado inaan baraarujinno oo dadka xubul jihaad lagu abuuro dadka haddii xubul jihaad lagu abuuro oo loo sheega gaal iyo annaga waxa noo dhexeeyo dadku waxbay fahmahayaan jihaadkana way ku biirahayaan kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada istaba joogga ah oo maalmihii lasoo dhaafay dhex marayay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo iyo qabaa'ilka dego gobolka kaasoo inta badan looga arrinsanayay waaqaca ka taagan dalka iyo sida qabaa'ilka dego gedo kaalintooda uga qaadan lahaayeen halganka lagula jiro cadowga allah ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecadda islaamka waad mahadsantahay cazaam munaasabo lagu maamuusaya arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buga qable ee wilaayada islaamiga hiiraan faahfaahinta warkan waxaa inoo haya yaasir maxmed munaasabadaani oo ahayd mid ballaaran islamarkaana si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu maamuusayey soddon arday oo wax ka baratay rawdada laabraar ee taabacsan macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan soddonka arday ayaa dhammaystay qoraalka iyo akhriska waxaana munaasabada gabagabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan waalidiin waxgarad iyo marti sharaf kale ugu horreyn mudiirka rawdada alabraar sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ka warbixiyey aasaaskii rawdada iyo maraaxiisha ay soo martay روضة الأبرار التابعة لمعهد قرطبة في ولاية هيران وخاصة في محافظة بو قبلة روضة مقعة ولا ليال روضة الأبرار اللي يرهدو وحال فري كنا أفر بقل أفرتن يشن سنة كهدا نقدم هذا النموذج بشي محرم عدد ترضى إلا هدا نقطة روضة waa boqol iyo toban arday maadooyinka lagu qaato saad arkayseen waxaa ka mid ah towxiidka ayaa ka mid ah xifdu alqur'aan alkariim oo carruurta ay xifdinayaan ilaa haddana kemiyo fiican oo qur-aanka ka mid ah ayay xifdiyeen waxaa ka mid ah adkaarta waaridada ah ee sharciga ah nabigeenna calayhi salatu salam ka soo aroortay waxaa ka mid ah asiiratu nabawiya oo hataa aad aqrinayeen abtirkii nabiga calayhi salatu salam ay aqrinayeen waxaa ka mid ah alqiraa'atu walkitaaba ardada rawdada dhigata ee aan tiradeeda sheegnay ee boqol iyo toban ah waa saddex mustawa ama saddex darajo weeyaan mustawihii koowaad waa ka hadda aad arkayseen waa ilaa soddon arday ardada hadda soo qali jibisay ilaa soddon arday wey intaasi kadib qaar ka mid ah waalidiinta ubadkooda dhammaysteen qoraalka iyo akhriska oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey maamulka iyo macallimiinta rawdada alabraar juhdiga ay geliyeen ubadkooda waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa mushaarikiinta ay ugu horeyso walaayada islaamiga hiiraan kasoo qaybgalayaasha mucalimiinta qismu tarbiya wa tacliim ee walaayat hiiraan waan ugu mahadcelinaynaa miraha iyo maxaa la yidhaahdaa waxay ay soo saareen waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinaynaa mucalimiinta iyo mucalimaadka haddii sharafeed maadaama waalidiintii rawdatul abraar taabicate macad qurduba aan nahay waalidiintooda maadaama aan nahay inaan guddoonsiina muasiska iyo maamulaha rawdat alabraar maxaan ku yidhahdaa taabicata litarbiyati watacliim sheekh yuusuf cabdiraxmaan hadiyad qaali ah iyo ku-xigeenkiisa macalin cabdisamed insha allahu tacaala sidoo kale hadiyad qaali inaan guddoonsiino hadiyaddan waxaa iska la sheeqayna sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan maamulaha iyo macalin cabdisamed oo labada hadiyad kaliya leeyihiin insha allahu tacaala hadiyaddan kale oo sidoo kale qaali ah insha allahu tacaala waxaan guddoonsiinaynaa macalimideena macalin farxiye macalin cabdulle insha allahu tacaala waalidiinta ayaa ugu soo talagalay ilaah idinki waxaan ugu dhiibaynaa maamulaha sheekh yuusuf macalin ugu dambeyn waxaa goobta munaasabadda ka hadlay oo xafladda soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan xafladan ikhtitaamka waa ah dafcadii koobaad ee macadka taabica u ah macad qurtuba limaktab atarbiya watacliim magaceedunu yahay rawdat labraar awlaadda yaryarka ah baa waxaa lagu barayey alqira'a walkitaaba awlaadda yaryarka ah oo cumrigooda aadka u yaryahay wixii ay soo bandhigeen indhahan aan ku wada haynay hadday tahay kitaabadii iyo qoraalkii ama aqrintii iyo kicintii intuba hadday tahay siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo macrifaday u lahaayeen hadday tahay tawxiidkii iyo arkaantii ama maraatibuddiin iyo qaybo ka mid ah qur-aanka oo ay xifdiyeen waxay tusaale u tahay annagu inaan nahay dad aqooneed ee cilmiga waa waxa daaweeye qalbiga nabiga calayhi salaatu wasalaam in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ou kama qaala calayhi salaatu wasalaam allah tabaaraka wa tacaala waxa uu eegayo oo uu naga fiirinayo muuqaalkeenna ma aha labiskeenna ma aha kalarka aan leenahayna ma aha waxa ilaahay uu eegayo waa qalbiyada iyo acmaasha la samaynayo ugu dambayntii horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya waxaa horumar ballaaran oo dhanka dacwadaha laga dareemayaa magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada bokool iyadoona magaalada laga hirgeliyey xalaqaad kala duwan oo ay ka faa'iidaysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada qeybtan waxaan ku eegi doonaa xalqo ay wax ku baranayaan haweenka muslimaadka gaar ahaan hooyooyinka suuqleyda ah waxayna isugu jiraan qaar hadda baranaya akhriska iyo qoraalka farta carabiga iyo qaar kale oo qaadanaya duruus kala duwan oo isugu jira qur-aanka kariimka ah iyo kutubta kale ee cilmiga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال را
mid ka mid ah hooyooyinka ku xidhan xalqada kana faa'iidaysanaya ayaa ka warbixisay waxyaabaha ay baranayaan iyadoona ugu baaqday kuwa aan weli soo xaadirin xalqada inay kasoo qayb galaan anoo magaca ilarawmo cabdullah madrasadayna leerhaw asma binta abi bakar sadiiq runsheegay aritis laka magacaawi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ilaahaynin dhabay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan madarasadan maybwaa hooyooyin oo wiwiin maamooyin ee dhakade farbaradayan ashari akrisadayan qur-aanka ku bahayan alxamdulilah asharo kale in walka akriya ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan walaalo banaane fadhiyo oo diinta ilaahay subxaana watacaala liinkaweeraw diidegnamayba ilaahay kutuugana inta ilaahay hanuuni nununti tabartaan ee la dagaalamaan alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ma ilaahay subxaana watacaala kutuugane inta niidayn ilaahay niinweel towbad ilaahay niin aqbala walbarashada ilaahay subxaana watacaala haniidum alxamdulilah balaantaad wala baradahayd hooyooyin wiwiinuma dad yaryarba ma ah dad yaryar dugsika jaro meebalaan oo xaafad kukooyasanaata meebalaan suugle ee wiwiin oo la meri oo hooyooyin ee wal akhrisja waaye liintiyoo la dareemaw walbarashadana diyaarkan ee alxamdulilah macalinsho ma aragna ilaahay subxaana watacaala hangoona weelay macalinsho walbarashadii oo ka dadaalahay yoona maalinka ma aragna hanweerowsha ka dadaalahay oo ka buuhan waana farbaradayan qur-aankana akriisa waa ashar qur-aanna walsiye dad kale ashar qaadawna ka jar dad kale oo ma aragne qur-aan kale liin ashara kale liin akriyawna ka jaran alxamdulilah ilaahay ka mahadsan lan diinta liinka weeraw diidaw ihini maktabka mayba ku codsadee dadka banaane fadhiini ma aragne hoogan weeldhadaano dadkaas in laa xarey bilooyinkii lasoo dhaafay maamulka degmada gaar ahaan maktabka dacwada ayaa xoogga saaray horumarinta dacwadaha ee magaalada iyadoona haatan dhammaan masaajida iyo madaarista ay ka socdaan xalaqaad diini ah oo ay ka faa'iidaysanayaan boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada waad mahadsantahay cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda oo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanag intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu